amniga dalka iyo amniga caasimadaba maanta waxaa la dhihi karaa boqolkii laba boqol waaye wax muuqdo oo maanta aniga ayna miidiyahana ka sheego loo baahiyey ma aha ee ilaahay baa noo sababay inuu amnigeena dalka uu hagaago waxaa sababay shacabka soomaaliyeed diidan kooxda burcadiineedka iyo nabadiidka kale dalka in badan dhib badan ku hayay iyo ciidanka amniga gaar ahaan markaa magaalada muqdisho ka waramo ciidanka xasilinta dalka sida booliska hay-adda nabad sugidda militariga ciidanka isku dhafka ah oo mar walba u taagan inay amniga dalka sugaan amniga caasimadda sugaan dalkan inuu amni yeesho iyo kala dambeyn sababta oo ah iyo shacabka soomaaliyeed oo gacan ballaaran laga helayo waxaan dhihi karnaa dalka waa nabad dalka waa amni gaaraan caasimadda waa amni maanta
waxaa jiray howlgallo habeenadii ugu dambeeyey ama asbuucyadii ugu dambeeyey haddaan idhaahdaba ka socday caasimadda oo ay wadeen ciidamada amnigu howlgalladaasi maxaa looga gol lahaa maxaase lagu soo qabto
waa mahadsan tahay waxay ku wajahneed in dalkan xasiliyo gaar ahaan caasimadda in amnigeeda la sugo laga sugo kooxda burcadiineedka shabaabka iyo kuwa u eg ciidankana dee wakti go-an iyo ayaamo go-an iyo bil go-an amniga dalka ma sugayaan intay nool yihiin inay amniga sugaana loo baahan yahay wayna sugaan xaqiiqatan waxay laga soo qabtay iyo aaladihii lagusoo laga soo qabtayna media lasoo hordhigi doona abdullahi raali ka noqdo baaritaanay baaritaan ku socdo baaritaan marka bacdina waxaa loo soo bandhigi doonaa media hadduu ilahi raali ka noqdo wixii lagu qabto waa mahadsantaa afayaan haddaan dhanka kale sidoo kale ka fiirino ciidamada xasilintu dabcan howla muuqda oo bulshada soomaaliya ay taaban karto ayay qabteen tusaale ahaan waxaa muuqata in magaalada qaraxyadii ay yaraadeen oo aanay amaba jirinba sidii hore haddii loo eego marka sababaa ugu weyn ee hoos u dhacaasi qaraxyadii iyo rabshadihii kale ee maleeshiyaadka al-shabaab hoos u dhacaas u keena maxay kula tahay afeen
waa mahadsan tahay waxaan dhihi karnaa waxaa sabab u ah fashilada horta kow ay fashilmeen kooxda burcadiineedka way fashilmeen awoodoodana dee hadda in muddo ah waxay kusoo gaabatay inay qarax ay suubiyaan ama baabuur intay qarax kusoo buuxiyaan ee wadooyinka dadka shacabka ay u badan yihiin ay soo dhigaan fursad way ka waayeen ciidanka amniga way siin waayeen fursad waxaa siin waayey shacabka soomaaliyeed oo gobolka banaadir degan ama caasimada degan oo diyaar u ah arkay nimanka ayaga inay yihiin burcadiineed waxay sheeganayaan kidbi iyo been ay tahay waxay sheeganayaan diinta ilaahay subxaana watacaala oo raalli ka ahayn shacabka wuu buraarugay waxaan dhihi karnaa buraaruga shacabka maanta sabab u ah in awoodda shabaab ay fursad ay siin weyso inay qarax ay suubiyaan iyo ayagoo si guud ahaan awooddoodii ay weeqsatay maanta ka fool ka fool dagaal markaa maanta shabaab ay galaan iyo ciidanka dowladda waxaa og tahay shabaab daqiiqada ma taagnaan karaan awooddoodii way hoose u daciiftay qaraxna maanta laguma qiimeeyo awood awood waxaa lagu qiimeeyaa inuu leeyahay qofka ama ciidanka ama kuwa jiro waxaa loogu qiimeyn karaa in dagaal ka fool ka fool ah ay geli karaan dagaal ka fool ka foolna shabaab hadda waa ma geli karaan dalkana waa lagala wareegay awooddii ballaarneed ama degmooyinkii ama tuulooyinkii waa lagala wareegay ciidanka dowladda kala wareegay waxaan dhihi karnaa maanta waxaa yareeyey awooddaas iyo qaraxyada iyo dhibkii waxaa yareeyey shacabka soomaaliyeed maanta baraarugay kacdoon suubiyey ogaada shabaab maanta waxay yihiin u hiiliyey amniga ka hiiliyey amni darada iyo kooxda burcadiineedka waxayna u taagan yihiin maanta shacabka soomaaliyeed in dalkan inuu amni helo kala dambeyn inay soo laabato wayna soo laabata xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa shacabka soomaaliyeed anoo codka wasaaradda amniga ku hadlaayo afhayeenka wasaaradda amniga ah waa u mahad celinaya meeshaan ugu mahad celinaya fursadda qaaliga ah telefishinka qaranka way siiyey shacabka soomaliyeed waxaan leeyahay aad aa umahadsan tihiin nabadaa naas nagu leh amnigana mas-uul iyo mas-uul darro iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo taliye ciidan ama wasiir dan uma ah dhammaanteenu amni darradayna saameynaysaa maantana waxaa u jilicsan amni darrada waa shacabka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed maanta ka hiiliya kooxda burcadiineedka u hiiliya ciidanka qaranka sito u sito inay dalkan naftooda u bixiyaan dalka iyo dadka inay naftooda u bixiyaan afar labaad saac qoriga wato u taagan qoraxda aragtay inay kadeedka aragtay u taagan maanta u hiiliya ayagaa wiilashiina ah ayagaa dowladnii ah shabaab waa fikir caqiimay wateen wuuna baaba'ay dalkanna way ka dhammaanaya hadduu ilaah raalli ka noqdo dalkan wuxuu u jeestay dowladnimo iyo amni u jeestay marka wada shaqaynta ciidamada amniga iyo shacabka hadda maxaa lagu qiimeyn karaa
waxaa lagu qiimeyn karaa maanta amniga magaalada muqdisho ka jiro taasaa lagu qiimeyn karaa wax muuqdo waayo waxaan hadda miidiyahan kaga faana wasaaradda amniga haddaan nahay ma aha wax muuqdo waayo maanta in ciidanka iyo ay wada shaqeeyaan shacabka soomaaliyeed wax muuqdo oo la inkiri karin waayo afayaan marka waxaa la yidhaha shacabka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo shan ama siddeetanba waa dhalinyaro ragga shaqaynaya ama gabdhaha shaqaynaya ciidamada laftoodu waa dhalinyaro marka ma ka shaqaysaanoo ma jiraa qorshayaal isku soo dhaweynaya dhalinyaradii iyo ciidamadii laana la-aantood waad dareemi kartaa dabcan inaanay nabaddu sidii la rabo noqonayn marka wax qorshayaala oo wasaaradda amnigu ay ka fikirayso ama ay haddaba wadaba oo la isku keenayo ama la isdhexgelinayo ciidamadii iyo shacabkii gaar ahaan dhalinyarada ma jiraan waa mahadsan tahay askarta keli iyo ciidan keli dhalinyaro ma aha naftiga dhalinyaro ahay haweenka wasaaradda amnigaan ahay dhalinyaradan waan jeclahay oo maanta in lasoo dhaweeyo oo dowladnimada ay fahmaan nabadda ay fahmaan loo jeesto waddo fiican loo wadda lagu dhaqaaqo kuwa naftigooda loo soo dhiibayo qaraxa iyo aaladahaas waa dhalinyaro waxaan leeyahay kuwaas horta ugu horreynti waxaan leeyahay ninkan kuu soo dhiibayo baabuurka qaraxa ah hadday waxaan daacad ka tahay oo diin ay ka tahay asaga muu isqarxiyo mahad karataay muu isqarxiyo axmed diiriye cabdikariin muu isqarxiyo daahir gacmiye muu isqarxiyo hebel muu isqarxiyo hebel muu isqarxiyo waan garanaynaa fu-aad shongale muxuu u noolyahay muu isqarxiyo hadday waxaan daacad tahay waan u jeediyey nin wal nin weyn oo al-shabaaba ma dhinto waxaa dhimato oo naftooda haligto oo naftooda meel qaldan ku bixiso waa dhalinyaro waxaan leeyahay anaa codka wasaaradda amniga ku hadlaayo dhalinyarada maanta fursad qaaliya haysatiin dowladda meeshaan ka dhalatay amni baa ka dhashay waa nalaga badan yahay waa nalaga aqoon badan yahay waa nalaga dhaqaalo badan yahay waa nalaga hub badan yahay waxaan leeyahay meel cidlaha ku dhimanina waxbarta caafimaad hela horumar hela dhaga xirnaantan iyo idaacad lagu siinayni iyo internet iyo aaladaha hadda adduunka kusoo cusboonaaday adoo arkaynin in lagu orod jannada waa tahay gal ninka ku diraya waa jannada inuu galaade waxaan wax wanaagsan tahay uu aaminsan yahay caqiidiyan ama diiniyan waxaan ay sax tahay uu aaminsan yahay ninka weyn maanta ninka weyn waa jannada inuu raadsado marka adigoo da-yar oo adduun aan arkin oo awlaad aan yeelanin oo horumar aan suubinin maanta in lagu dha naftaada hallig hotel hebel isku qarxi wax kuu fiican aakiri adduunna maaha aakirina naaraa geli adduunna dee ciqaabaa ku aragto waa oloshayba oo ciqaabaa aragtay dad soomaaliyeed oo muslimiina walaalahana waa laysay waxaa ku laysan waa bakayri sharci wax lagu ban wax ku banaysanayso diin ah ma jirto laa diinan ku banaysanaysaa marka waxaan leeyahay ka faa'iidaysta cafisyada madaxweynaha uu fidiyey iyo horumarka maanta dalka ka jiro dalkan ha baabi'inina dalkan yaa halhalligina dadkan dalkan iyo dadkan waxay u baahan in la badbaadiyo dhalinyaraa tihiin fursaddeena qaaliga ka faa'iidaysta waa lais weydiinaa fursadda maalinta qiyaama iyo adduunba waa laga adduunna waan ka shalayna aakhirna waa lagu weydiin doonaa fursaddaada iyo dhalinyaradaada shaamnimadaada waxaa ku bixisay waxaan leeyahay dowladnimada iyo dalka iyo dadka badbaadiya kasoo laabta fikirkan qaldan oo caqiimka oo madhalaha ah alqaacidi iyo eema dawaahiri waddanka ay usoo hoyeen dalkan soomaali baa eema dawaahirina ma lahaanayo mana lahaan doono mana imaan doono marka fursadda qaaliga oo nala fidiyo cafiska ka faa'iidaysta dhalinyarada soomaaliyed oo shacabka waxaan uga daarmaa nabadaan naasna nuuga leh dowlad la-aan in badanaan soo aheen anaa ka mid ah ragga dowlad la-aanta soo arkay waxay dowlad la-aan tahay faa'iido ay leedahay ma jirto ururo islaami waan soo aragna waxay horumar leeyihin ma jirto dalkan wuxuu u baahan yahay dowladnimo iyo wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo dadkan soomaaliyeed oo in badan kusoo jiray dagaal sokeeye kuwa urur diineedyaha waddanka mar damba soo imaadeen oo dadka marba nin uu doontiisa dadka ku saaranayay marka waxaan leeyahy shacabka dhalinyarada dhalinyarada da'da yar oo dalka daafahiisa kala joogo ha tahriibina dalkaana wuxuu u baahan yahay badbaadin kowna waxaa laga badbaadinaa al-shabaab waxaa laga badbaadinaa labo al-shabaab waxaa laga badbaadinaa saddex al-shabaab cadow dalkan uu lahayn oo al-shabaaba ma jiro hooyada soomaaliyeed oo suuq ku ganacsanaysa oo mooska gadaysa ninka isku qarxina waa al-shabaab ma aha dowlad waxa badbaadiyo oo dhaawacooda qaado oo meydkooda qaado waa ciidanka dowladda ama ciidanka xoogga dalka waaye marka waxaan leeyahay shacabka dhalinyarada dhalinyarada da-da yaroo quruxsan oo hadda waxbarashada ku jirta waxaan leeyahay dalka maanta badbaadinuu u baahan yahay waxa badbaadinaya laga rabanaya amn inay badbaadiyaan waa idinka dalkan ha loo tashto ninka lixdan hadduu gaaro waktigiisa waa u dhamaato dalkan wax uu rajo ka leeyahay ma jirto waxa la raba dalka inay badbaadiyaan waa annaga annagana aan ka shaqayno horumarka iyo dowladnimada iyo amniga aan ka shaqayno saameyn maanta wayna wada dhammaanteen wax derbiyada fadhiyo wax la qarxinaayo wax meesha mar walba qarax ka dhaco ku dhimanayo dhalinyaro u bayihiin ama bajaaj ha wadaan ama caasi ha wadaan ama wadada ha maraan ama jaamacadaha ka imaadaan dugsar ha ka imaadaan marka waxaan leeyahay al-shabaab inuu dan noo ahayn oo noo wax nii muuqdo waaye dowladnimada dan ah amnigaa dan ah marka ka faa'iidaysta dowladnimada